maxkamadda xuquuqda aadamaha ee yurub ayaa ugu baaqday ruushku in ay ishortaagaan in dil lagu fuliyo laba dagaalyahan oo britain u dhashay ee islamarkaana lagu qabtay dagaalka ukrain warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada london nooga soo diray waryahayaga qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil labada nin oo magacyadooda la yidhaahdo shon biner iyo aiden aslin ayay ciidamada ruushka ku qabteen gudaha wadanka ukraine beriga dalkaas maxkamad ku taalla ayaana dil lagu xukumay kadib markii lasoo taagay ruushka ayaa garabka ku dhuftay baaqa maxkamadda kasoo baxay afhayeenka dowladda ruushka dimitri beskow ayaana sheegay inaanay iminka ixtiraamin go-aanka kasoo baxa maxkamadda xuquuqda aadanaha yurub waxa aanu intaasi raaciyay in labada nin mustaqbalkoodu ku jiro gacanta jamhuuriyadda gooni isutaaga ku dhawaaqday ee ay moscow taageerto ee donetski maxkamadda oo ku taalla gobolkaas aanu caalamka aqoonsanayn ayaa labada nin iyo nin kale u dhashay dalka morocco oo mar lala qabtay magaciisana la yidhaahdo brahim saacuududiin ay gacanta ku hayaan ku eedaysay inay yihiin calowshooda u shaqaystayaal qoysaska labada nin ee u dhashay britain ayaa sheegay inay wiilashoodu ka tirsanaayeen ciidamada ukraine muddo dheer labadoodubana ay qabaan xaas u dhashay dalkaasi iyaga oo muddo dheerna ku noolaa wadankaasi dowladda britain ayaa sheegtay in labadaasi nin loola dhaqmo sida maxaabiista dagaalada lagu qabto iyada oo la raacaya heshiiska maxaabiista dagaalka lagu qabto ee genefa iyada oo dowladdu ku tilmaantay go-aanka maxkamadan mid aan sharci ahayn oo been abuur ah britain waxa ay ka mid tahay dowladaha yurub ugu taageerada badan ukraine cadaadiska cunaqabataynta ugu weynna saaray ruushka haddaba ma laga yaabaa inay maamulada gacanta ku haya labadan maxbuus u hoggaansamaan baaqa maxkamadda su-aashaasi ayaan weydiiyey xasan deri oo ah qareen soomaaliyeed oo degan magaalada stockholm ee dalka sweden xabdi xaafid walaal su-aashaadii weydiisay jawaabteedu waa maya marka hore sababtuna waxa weeye labadan jamhuuriyadood waa labo jamhuuriyadood oo dhowaan la sameeyey oo iskood ugu dhawaaqay inay dalal ka madax bannaan ukraine ay yihiin ilaa iyo hadda waxaa aqoonsan keliya ta ruushka labadan muwaadin ee britishka ah ay xukumeen maxkamaddu waxa ay xukunkeeda ku jeedisay uu ku jihaysan yahay ruushka mimber ka ahaan jiray dalalka maxkamadan ku bahoobay laakiinse haddeer yidhi waan ka baxnay markaas conventionkan xuquuqa insaanka ayaa wuxuu dadka u gaarantii garayaa nolol waxaana uu mamnuucaa case walba death penalty ama ama dil in lagu fuliyo qof waxa khatar ay waxaa soo baxay waxaa loo soo saaray sababtaa waxaa soo baxay war sheegaya in nimankan lagu fulin doono dilka ka hor intaanay maxkamaddu xukunkan ka garniqin ama dacwadan aanay ka garniqin sidaas darteed ba waxay u leedahay joojiya lagamase yaabay inay dhegaystaan dalalkani iyo ruushku toona oo haddale waan ka baxnay labadan dagaalyahan ayaa lagu qabtay magaalo xeebeedka ku taalla koonfurta dalka ukraine ee mariobol oo in muddo ah ay ciidamada ruushku go-doomiyeen ka hor intii aanay si buuxda gacanta ugu wada qaban codsi ay u qoreen maxkamadda xuquuqda aadanaha yurub qoysaska labadan maxbuus ayaa go-aan ay ka soo saartay maxkamaddu ku sheegtay in ruushka ay waajib ku tahay ka warhaynta xaaladda labadaasi nin marka la eego xaaladda deegaanka lagu qabtay maxkamadda ayaa sidoo kale sheegtay inay tahay mas-uuliyadda ruushka in labadaasi maxbuus si wanaagsan oo xuquuqda aadanaha waafaqsan loola dhaqmo ayna helaan haddii ay u baahdaan adeeg caafimaad cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london